haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyey waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo ku sugan magaalada tan london kusoo dhawow barnaamijka marka hore wasiir aadan u dhowahay adiga iyo dhegaystayaashiina dhammaantiin waa idin salaamaya halkan waxaad u timid shir gaar ah oo looga hadlayay waxbarashada bal haddii aad faahfaahin ka bixiso waa mahadsan tahay shirku wuxuu ahaa shir adduunka oo dhan kasoo qeybgalayay ilaa boqol iyo labaatan iyo lix wasiir ayaa iskugu timid sanadkiiba marow dhaca wadamada qaar muxuu ahaa dhowr wasiira ka timaado oo waxbarashada hoose iyo ta sare annaga anaga aniga keliyaha imid anigii wafdigayga runtii waxay noo ahayd arin aad iyo aada muhiim u ah waxaa lagu shaandheeyey oo looga hadlayay laba hadafka uu shirku lahaa waxa weye laba arin kow horta khubaraada tacliinta adduunka muxuu ahaa daraasayso inay noosoo bandhigaan adduunka waxbarashadiisu meeshay taagan tahay iyo qolaba meeshay ka taagan tahay marka hadafku waxa weeye in la helo siyaasad muxuu ahaa adduunku midaysan yahay oo waxbarashada aan wadana wadan ka harin ee laysla wada guuro ee mataqaana waxbarashada la adkeeyo taas waa hadaf koowaad hadafka labaad wuxuu ahaa in muxuu ahaa wadamadu ay isbartaan ay macaamil yeeshaan oo meel laysku arko oo muxuu ahaa danaha la kala leeyahay lagu dhameeyo ay noqoto waayahay laakiin soomaaliya markaan eegno waxay ku jirtaa meelaha waxbarashadu ay hooseyso marka la barbar dhigo dalal badan oo xataa dariska ah ahamiyad intee leeg ayuu idin lahaa shirkan ahamiyad weyn noo leeyahay maxaa yeelay waa meel runtii duruufteena intii la dhagaysto wax laga qaban karo wadamaduna ku kulansan yihiin kuwa hoose iyo kuwa kore iyo kuwa meel dhaxaaba marka ahamiyad weynu noo leeyahay mathalan annaga waxaan la kulanay dhowr muxuu ahaa wadan iyo dhowr hay-adood adduunka ee aan danaynayn mathalan waxaan la kulannay world bankiga tacliinta dadka u sarreeyo mataqaana wax badan oo warahana dhex maray safar dheer u aadi lahaen meelahaas ayaa halkan ayaan ka helnay waanan kusoo talagalnay inaan aragno oo ku ballansanayn meesha muxuu ahaa waxaan la kulannay qoladan divit ee ingiriiska muxuu ahaa runtii taageero badan hadda noo geysto ilaa toddobaatan iyo lix milyan oo dollar ay hadda geliyaan waxaan kala xaajoonaynaa iyaga inay macaawi kordhiyaan oo taageerada kordhiyaan iyo in muxuu ahaa tahadda socoto meelaha aan dhaliilsannahay la dhuudhuujiyo muxuu ahaa ayadana waa waa ka wada hadalnay waxaa kaloon la kulanay dalal runtii aada muhiim noo ah dhinaca waxbarashadeena sida dowladda masar iyo dowladda suudaan iyo dowladda ethoobiya iyo dowladda muxuu ahaa muxuu ahaa bakistan marka runtii wadahadal badan ayaan dhex maray muxuu ahaa dowladda tanzania laftikooda halkan aan isku aragnay oon dan gaara ka lahayn marka muxuu ahaa wax badan oo faa-ida ayaan runtii kala kulanay waayahay shir waxaa jira dalka kuwait ay qaban doonaan oo inta badan looga hadli doono sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada soomaaliya bal shirkaas haddii aada faahfaahayso xilliga uu dhacayo iyo hadafka ugu weyn ee dalka kuwait ay ka leeyihiin
runtii fikirkan waa fikir markii hore annaga naga curtay laakiin aada nolola qaaday muxuu ahaa ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo muxuu ahaa boqorka muxuu ahaa kuwait ayaa asiga shakhsiyan mataqaanaa muxuu ahaa arrintan isku xil saaray muxuu ahaa hadafkuna waxa weeye in tacliinta soomaaliyeed muxuu ahaa dowladda kuwait ay ku martiqaada adduunka inay kala qeyb galaan in wax laga qabto wax ka qabashadaas marka waa waqti dheer waxqabad ah waxqabad hal project iyo wax noocaasa ma aha muxuu ahaa howl dheer iyo shaqo badan ayaa gashay hadda wuxuu joogaa gunaanadkii waxaan ognahay oo hadda aan la qeybsan karaa adduunka in shirkaa uu dhacayo bishan march bisha saddexaad uu dhacayo maalinta waxaan ka sugaynaa dowladda kuwait inay ku dhawaaqdo wayna ku dhawaaqi doontaa maalmahan soo socda gudaheeda waayahay aan usoo noqono dhinaca khilaafkii iyo murankii xooga badnaa ee ka taagnaa sidii loo midayn lahaa manhajka waxbarasho ee soomaaliya waxaa muuqatay in dowladda federaalka iyo maamulada ay kala dhaqaaqeen oo arrintaas haba yaraatee hadda wax kasoo naasacad aysan jirin maxaa khaldan
sidaa u dhigtay ma aha runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marnaba iskuma khilaafin sideedaba manhajka in la mideeyo waxaa lagu heshiiyey in muxuu ahaa xeendaabka guud laisku raaco markii laysku raacayna dowladda dhexe waxaa loo xil saaray inay midayso oo qoraaladii buwaagtii laga bara lahayna la sameeyo annaga dowladda dhexe arintaas aadaan iskaga xil saarnay afartan iyo toddoba manhaj oo muxuu ahaa midba meel laga soo amaahday wadamada deriska iyo ka kor waan midaynay halaan soo saarnay halkii buwaagtiisa waxaa hadda diyaara oo oo muxuu ahaa sanadka hore iyo sanadka markii laysku daro aan qaybinay laba milyan iyo boqol kun oo buug laba milyan boqol kun oo buug iyo adiga qiyaastii laba boqol oo kun oo muxuu ahaa macalimiinta manual iska isticmaalayaan ah marka taas waa grade oneka fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad fasalka sagaalaad ilaa fasalka labayo tobanaad waxaa xaraysan muxuu ahaa khubaraa soomaaliya oo ilaa afartameeyo ku dhow oo aan magaalada tegin oo xaraysan oo ku talagalku yahay in bisha afaraad ay soo dhammaystiraan ilaa fasalka labayo tobanaad si sanadka soo socdo muxuu ahaa dugsigii sare muxuu ahaa buwaagtiisa iyagana ay diyaar u noqdaan marka arrintaas weligeed khilaaf kama dhicin mana laysku khilaafsan laakiin haddii aan kaa dhex galo puntland oo kale hadda marka la eego manhajkeeda gaarka ayay ku shaqaysaa jubbaland qaar kalena waa ay jiri karaan marka wada hadal diyaar ma utihiin haddaad tihiin dowladda dhexe maya waxaa isku qaldaysaa siyaasadda guud ee socota iyo waxbarashada muxuu ahaa puntland waxay go-aansadeen inay wax walba oo dowladdu leedahay kasoo horjeestaan mas-uuliyiintooda arrintaas u go-aamiyey laakiin puntland waxay qabtaan oo aadan uga warqabnaa muxuu ahaa waxaan rajeynaynaa inay inay familiga dhinac kasoo raacaan laakiin jubbaland manhajka waa laga qaybinayay sidaad la socoteen nuusyada meel walba laga qaybinayay puntlandna haddii ilaa yiraahdo albaabadooa u furan yihiin haddii ay goostaan inay kulley annaga intaan ka warqabno wixii horay wadanka uga jira unbaa xaggana ka jiro manhaj hadda ay leeyihiin oo iyagu ku dhaqmaan oo manhajkii puntland la leeyahay ma jiro wixii uun siyaasad yara iska socoto iyadana waa iska soo dhammaanaysa insha allah adiga wasiir ahaan marka la eego puntland waxaad moodaa in marar fara badan xataa aad isku dhacdeen oo aad raaligelin mar bixisay hadda ma isku soo dhawaateen puntland maya aniga weligay raaligelin ma bixin waxaan isku haysanay manhaj ma ahayn waxay ahayd shahaadada waxay go-aan gaareen inaysan imtixaanka fasalka laba iyo tobanaad generaalka ah cid walba laga qaaday aysan gelin laakiin haddana ay helaan shahaadad aan siino macnaheedu waxay tahay anugu imtixaanka geli maayo anaa is aqoolaayo qofkii aan ku yidhaaha waa baasay sii shahaado annagana go-aanka dowladda dhexe sidaa ma aha qofku waa inuu shahaadada shaqaystaa marka wadanka intiisa kale o dhan imtixaanka way galaan muxuu ahaa markay galaan ciddi baastaan shahaado siinaa dhowr sano ayaa puntland arrintaas socotay markii dambe waxay timid in muxuu ahaa xaqiiqada la iskugu yimaado oo xaqdarro ku tahay ardayga inta imtixaan galay baasay in la siiyo midaan imtixaanka gelin oo wuxuu ku sugan yahay la aqoonin iyo yacni imtixaanku qaaday noocuu yahay aan la aqoonin inuu xitaa high school soo dhigtay aan la aqoonin in shahaado la siiyo lamida marka xaq ma aha marka taa mowqifkaas adagaan ka qaadanay hadday beri imtixaanka galaan muxuu aha hadda haddii ilaa yiraahdo muxuu aha bisha may ama aakhirka april ayaan qaadi doonaa imtixaanka kale hadday galaan mushkila ma aha way qaadanahayn ha meelaha qaar laakiin haddii ay ku saxan yihiin inaad doodooda dhagaysataan sooma wanaagsan wallahi hadday ku saxan yihiin adigaba noo sheeg annaga meelay ku saxan yihiin imtixaan aanan gelin aan shahaadadiisa rabaa ciddi fasiri lahayd inay sax tahay ayaa loo baahan yahay qofka iska dhawaaqaba in miidiyuhu ay muxuuah gurbaanka ka daba qaadaan maaha waa masalo raqiisa oo sahlan oo ah war imtixaanka ma gashay hadaa gashay shahaado waa leedahay dadka lamida haddaadan gelin haddee anisen u qirayaa inaa imtixaankii intaa gashay baasti oon shahaado kuu siinayo waa masala saas u sahlan tayada marka la eego macalimiinta eh, waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba laba iyo soddon inay tahay muxuu yahay qorshihiina marka laga hadlayo macalimiin tayo leh oo ku filan inay waxbarashada qayb ka qaataan soomaaliya sida lagu heli karo Eh, runtii eh, waa su-aal aada u wanaagsan Eh, macalimiinta wadanka eh, wax ka dhigto kulligiis wadankoo cidil Eh, muxuu ahaa waxaa lagu qiyaasaa inay labaatan iyo lix kun ay yihiin Eh, waxaan qaadnay imtixaan oo mataqaana aan ku eh, cabirayno eh, heerka aqoontooda Eh, daraasadii kasoo baxday eh, daraasad eh, runtii wanaagsan wixii kasoo baxay wax wanaagsan maahayn Eh, waxaa daraasadu sheegtay in boqolkii soddon iyo labadaas aad sheegtay eh, muxuu ahaa keliya ay u qalmaan inay macalin ahaadaan Eh, marka arrintan eh, nasoo wajahda waxaa weeye yani macalimiinta saa u liito eh, ardadii hadda waxbaraya maxaa laga samaynaa Eh, daqiiqadiiba waxaan bilownay inaan eh, dejinno eh, manhaj iyo iyo tababar eh, muxuu ahaa eh, wixii lagu tababari lahaan diyaarinay Eh, haddii ilaah yiraahdo eh, sanadkan gudihiisa eh, weliba intiisa hore eh, tababarkaasaa bilaabanayo Eh, tababarka noociisu wuxuu noqon doonaa in teknolojiyada la adeegsado oo mataqaanaa tablets ay ka helaan duruusta eh, imtixaanaadka eh, waxaan dhihi rabaa eh, layliska ay ku galaan meeshaas eh, kadibna imtixaan ay usoo fariistaan akhirkana la siiyo eh, shati eh, ay wax ku dhigi karaan eh, ama xisaab ama ama ingiriisiga ama carabiga ama soomaaliga in markaa shati la siiyo Eh, waxaa weye waxay qaadan doontaa tababarkaas hal sano iyo bar marka kaas waa ka macalinka hadda jira saa musaxeena macalinka mustaqbalka wuxuu ka imaanayaa eh, shan eh, muxuu ahaa machad oo macalimiinta soo saarayo Eh, laba hadda way shaqeeyaan mid oo somaliland iyo mid puntland ku yaalo eh, muxuu ahaa garow iyo hargeysa Eh, saddexna waa dhiseynaa mid xamara mid beledweyneah iyo mid eh, ber- eh, eh, muxuu ahaa baar dheer ah oo iyaga already aan designka dhammaynay oo mataqaanaa hadda dhismahooda bilaabanayo mid ka mida saddexdaas wuxuu noqon doonaa macalimiinta gabdhaha keliya ayaa kasoo baxayo Eh, maxaa yeelay eh, waxaan wada ognahay ahmiyadda eh, macalinka eh, muxuu ahaa eh, dumarka oo uu leeyahay eh, waxbarashada Eh, haddana waxay ka yihiin boqolkii sideed ayay ka yihiin eh, macalimiinta marka waxaan si aan kortaas ugu soo qaadno hal machad waxaan u dhaafnay eh, muxuu ahaa gabdhaha keliya inay dhigtaan ilaa iyo hadda waxaa muuqata in sharciga waxbarashada aanu ansixin baarlamanka maxaa hortaagan Eh, wax hortaagan ma jiro baarlamaanka waxaa horyaalo eh, muxuu ahaa eh, shuruuc aada u fara badan Eh, marka eh, waxaa lagu jiraa mataqaanaa saf Eh, haddii ilaah yiraahdo eh, wuxuu wuxuu dha- soo gaboobi doonaa hadda akhrisinta saddexaad ayuu ayuu u- u gudbayaa marka haddii ilaah yiraahdo eh, muxuu ahaa kalfadhiga soo socda ayuu dhamaanaya ugu dambeyn een, jaamacado fara badan ayaa dalka ka jira marar fara badan waa laga doodaa oo waa laga hadlaa in eh, sidii loo baahnaa aanay u tayaysnayn wax siyaasada oo arintaas idinka degan miyaa jirta oo ku saabsan sidii loo tayan lahaa jaamacadahaas sidii qaarkood la isugu biirin lahaa iyo wax lamid ah Eh, ha waa runtii waa su-aal wanaagsan horta eh, dowlad ahaan annaga siyaasaddeena waxaa weeye in eh, muxuu ahaa eh, jaamacadaha ama iskuulaadka eh, hoose eh, sida gaarka loo leeyahay inaan dhiirka gelino Eh, maxaa yeelay ummaddu inay iyadu wax isbarto ayaa ayaa midda ugu wanaagsan ay tahay culayskana uu ka dego eh, muxuu ahaa midda muxuu ahaa dowladuhu ay ra- ay- ay muxuu ahaa ay ay gacanta ku hayaan Eh, oo qofkii awoodo inuu wax bixiyo oo si gaara wax u barto oo culayska ka ka qaado muxuu ahaa eh, muxuu ahaa waxbarashada gacanta ay dowladdu ku hayso marka laakiin nasiib daro eh, muxuu ahaa iyo nasiib wanaag miday tahayba waxaan soo gaarnay waktigii eh, tayada jaamacadaha eh, dib loo fiiri lahaa tayadu marka waxay ka bilaabanaysaa eh, in muxuu ahaa eh, la qiimeeyo waxa ay baraan iyo eh, jaamacad ahaanba as a institution ahaan eh, inay jiri karaan inaysan jiri karin marka waxaan magacawnay guddi madax bannaan oo shan qofa oo aan shaqaalo badan iyo khubaraa aan ku tayayn doono Eh, training ayaan u dirnay inay tababartaan tababarka waxaan u dirnay muxuu aha turkiga Eh, tababarkii hadda waa usoo gabagaboobay Eh, waxaa ujeedadu tahay marka eh, in eh, boqol iyo soddon iyo sideed jaamacadood oo muxuu ahaa eh, wadanka hadda eh, jaamacad ahaan uga jiro in muxuu ahaa la qiimeeyo qiimeyntaas marka wixii ka soo baxo soomaaliyaad ka wadaa guud ahaan soomaaliya oo dhan soomaalida markaan soomaaliya ku leehay somalilan aniga soomaaliya ii tahay muxuu ahaa marka aan markaa qiimeynta dad kuwa ka soo baxo inaan muxuu ahaa barnaamijyada dowladda ay ay ka qayb galaan oo la tayeeyo oo mataqaana tayadii markaa la daba istaago aada iyo aad baa umahadsan tahay adaa mudan mahadsanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka waxbarashada tacliinta iyo hiddaha ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo